kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqida adde ciyaaraha oo toddobaad kasta maalinta isniinta ah idaacadda v o aad ka dhegaysataan qubanayaasha toddobaadkan barnaamijkan idinku hayana waxay dhegaystayaal kale yihiin horyaalada xiisaha badan ee talyaaniga ingiriiska iyo isbain iyo kulamadoodii ugu dambeeya dhinaca kubadda cagta waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqayn aanu ku samaynayno kulanka adag ee caawa ay isku arkayaan labada kooxood ee waaweyn man united iyo man city oo dalka ingiriiska ka wada dhisan aan ku bilaaba ee horyaalka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ayaa maalmihii sabtigii axaddii kulamo xiiso badan ay dhaceen kulamada waxaa ka mid ahaa southampton iyo reading oo wada ciyaaray laba gool iyo cibar waxaa ku badiyey kooxda southampton arsenaalna waxay laba gool iyo halka ka badiyeen kooxda wester bromich la yidhaahdo liverpool iyo westerham oo wada ciyaarana cibar iyo cibar ay ku kala tageen chelsena laba gool iyo hal waxay kaga badiyeen kooxda sunderland talyaaniga horyaalkiisa haddii aan eegana yuventus iyo beskara oo wada ciyaaray laba iyo hal waxaa ku badiyay yuventus fiorentina iyo esi milanna barbardhac laba gool iyo laba gool ayay ku kala tageen inter milanna afar gool iyo saddex waxaa kaga badiyay kooxda atlanta dalka isbain labada kooxood ee waaweyn ee real madrid iyo barcelona ayaa guulo gaara oo goolo fara badan ku badiyey real madrid shan gool iyo hal waxay kaga badiyeen kooxda labenta barcelonana shan gool iyo cibar waxay dhabarka u saariyeen kooxda mallorka iminkana dhegaystayaal waa falanqayn aanu ku samaynayno kulanka xiisaha badan ee caawa fooda ay isku dari doonaan labada kooxood ee waaweyn ee si gaara weliba xafiiltanka uga dhexeeyo waa man city iyo man united waryaha v o eda dhinac ciyaaraha maxamuud mascade ayaa stuudiya haatan igu heliya kulanka mascadow labadan kooxood man city iyo man united caawa maxaa laga filan karaa run ahaantii colombo horta aad baad umahadsan tahay waa ciyaar aad u adag oo aad u xiiso badan oo dabcan caalamka aada looga sugayo labadan kooxood hadda xilligan la joogo waa labada kooxood ee isugu nacab ciyaaraha horyaalka ingiriiska waayo sida aad ka warqabto waa deris oo waxay degan yihiin isku magaalay degan yihiin garoomadooda waxba isuma jiraan weliba manchester waxay kooxdan united aan idhaahda waxay manchester city ku naanaystaa deriskii qaylada badnaa oo matalan manchester united maadaama ay koox weyn ahayd iyadoo muddo magaalada aad looga yaqaanay koobo badan qaaday iyo man city koobo fara badan aan hore u qaadin laakiin hase aatee lacag fara badan hadda la geliyay ciyaartooy fara badan soo gadata oo isu arkaya iyaguna inay yihiin boqorada magaalada marka dhinacyadaasoo dhan marka la fiiriyo ciyaartu waa ciyaar aad u xiiso badan dhan kasta marka la eego laakiin dhinaca dhibcaha oo kale haddii la fiiriyo ciyaartani waxa ay keenayso manchester united xilligan la joogo shan iyo toban dhibcood ayay waxay ka sarreysaa manchester city taasi waxa ay muujinaysaa marka in dhinacii horyaalku aad moodo in uu u janjeersaday dhinaca manchester united laakiin xisaab ahaan haddii la fiiriyo weli manchester kulamo adag ayaa u dhiman oo sida kulanka maanta ciyaarayso chelsea bay la dheeli doontaa arsenaala u dhiman way dhici kartaa mararka qaar inay samibe raaxato laakiin looma malaynayo in ay dhinaca koobka waayi doonto arrimaha marka la fiiriyo oo dhan waxaad u malaynaysaa in manchester united iyadu haatan ay tahay inay libin ku jiifto laakiin kooxda manchester city ayaad waxaad moodaa kulankani in uu aad iyo aad ayaga xiise gaara ugu leeyahay waayo kooxaha kale ee chelsea iyo tottenham oo ku soo xiga ayaa waxay ka sarreysaa oo keliya afar dhibcood marka haddii laga badiyo waxay u keenaysaa dhibaato ah inay mataqaanaa ay dib usoo dhacdo kooxahanina ay ka daba yimaadaan waxaa kaloo jirta colombo kulankii ugu dambeeyey ee manchester united ay ku wada ciyaareen garoonkeeda old travor sanadkii horena manchester city lix gool bay ku badisa taasna weli maskaxda tababara alex ferguson kama aanay bixin oo inuu aarsado ayuu doonaya caaw macalinka reer talyaani ee kooxda man city haddii kulankan laga badiyo maxay uga dhigan tahay ma dhici karaysaa in shaqadiisii uu waayo colombo horta waa suuragal in mansini sanadku markuu dhammaado kadib uu shaqada waayo oo dabcan uma malaynayo kulankan maanta haddii laga badiyo inuu shaqadiisa durbo weynayo taasna waxaan u leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo milkiilayaasha kooxda manchester city ma ahan rag ku degdega inay macalinkooda ay durbo shaqada ay ka cayriyaan oo sida ninka iskale chelsea oo kale ee abramovich koojajka ama macalimiinta sida shaararkao kale uma kala bedelaan marka dhanka marka laga eego waxaa loo qaadan karaa in ay mataqaanaa mansini uu sii joogi doono tan kale marka la fiiriyo macalimiinta haddii hadda isaga shaqada la waayo ee diyaarka ee la keeni karana dabcan macalimiin fara badan oo sidaa u wanaagsana xilligan hadda waqtigan diyaar ma aha kulanka ka hor hadal uu jeediyey ayuu mansini waxa uu sheegay in waxa ugu wacan shan iyo tobanta dhibcood laga sarreeya tahay manchester in ciyaaryahanka ay dhowaantan ka soo gateen arsenal ee roben van bercy uu yahay waxa keenay labada kooxood farqiga u dhexeeya oo waxa uu leeyahay inagu waan raadinay ciyaartooygaas haddii aan keensan lahayn waxaa laga yaabi lahaa inaan inagu shan iyo tobankaas dhibcood aan sarrayn lahayn taasuu alex ferguson isna ka jawaabuu yidhi van bercy maskaxdiisaba kuma jirin inuu mancity ay soo iibsadaan amaba iyagu ciyaaro inagu mar walba na doonaya aad baad mahadsan tahay maxamuud mascade weri ahaa v o eda dhinaca ciyaaraha oo aan ka wareysanayay kulanka adag ee caawa ay isaga hor imaan doonaan labada kooxood ee waaweyn ee reer ingiriis manchester united iyo manchester city barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha iyo toddobaadkana dhegeystayaal guud ahaan intaas haynu joogo